halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan ku soo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka carruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horrayn ku soo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta
kulanti wacan oo wanaagsan mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha leh ee kulanka waalidiinta arbaco iyo axad walba dhegaysta waxaan idin diyaarinaa khabiiro idin siiyaa xirfada aad markaasi ku wanaajini kartaan waalidnimada iyo sidoo kale madal aad ku wada wadaagi kartaan fikrada idinka waalidiinta ah markaasi idin anfaca si joogto ah uguma dabaaldegnaa guulaha caruurteenna tusaale marka ay istaaga baranayaan mise xitaa marka ay natiijo fiican ka keenaan imtixaanada iskoolada runtii xusida iyo dabaaldega guulaha ubadkaaga ayaa si kal iyo laab ah u dhiiragelisa una horseeda inay sii dadaalaan una gaaraan guulo kale oo badan si kasta ha u yaraatee miseba ha u weynaatee guusha canuga u dabaaldegeeda adigoo habsiinaya canuga mise u hadyeynaya mise xitaa hadallo macaan ku dhiiragelinaya ayaa ah hababka ugu cadcad oo markaasi lagu korsho laguna dhiso ubadka ila jaanqaad anigoo ah farxaan cali mukhtaar maantana si qooto dheer waxaa noola faaqidi doontaa barnaamijkeena saamiya salaam nuur qoraa dhammaystiran oo wax ka qorta caruurta waxaan weydiinaynaa muhiimadda ay leedahay xusida iyo u dabaaldega guulaha caruurta goormaa habboon sideena loo yeeli karaa barnaamijkani ayaa laga dhegaystaa kenya soomaaliya iyo etoobiya oo waxaan rabnaa inaan maqalno afkaartaada dhegayste ma qabtaa su-aalo mise ma haysa naseexooyin iyo talooyin aad u hayso waalidiinta kale nagala soo xiriir watsapka plas laba shan afar toddoba saddex labo cibir saddex labo toddoba saddex sagaal mise facebook ee kulanka waalidiinta oo waan kaga fadhinaa afkaartaada iyo fariintaadaba caruurtaada u diyaar inay dhegaystaan barnaamijka sisime sheeko sheeko oo isla hadda inoo xiga barnaamijkani caruurtaada ayaa runti ka heli doonaa una bogi doonaa barnaamijkaasi waxaana ka mid ah waxyaabahay maanta ku maqli doonaan lahjadeena way ku wada jiri kartaa balse qaabkaan u dhahna ayaa kala duwanaan karaa gartay iga raalli ahow lahjadee baad ku hadlaysaa horta inta aanan la fadhiisanin saamiya salaam nuur waxaan la hadalnay qaar ka mid ah waalidiinta geeska afrika ah oo waxaan weydiinay sida ay markaasi ugu dabaaldegaan una xusaan guulaha caruurtooda waana kuwan qaar ka mid ah jawaabahooda waxaa fiican inaad horta ku ammaanto ku dhiirigeliso wixii uu soo qabtay arinta labaadna isaga farxad gelinaysana waxa weyaan wixii hamigiisu jecel yahay uu ku farxayo mataqaanaa dee waalidaa tahay waad garanaysaa waxyaaba badanuu soo jeclaabaa jira wiilkaagu ama gabadhaadu ay soo jeclaayeen oo ay ka heli jireen inaad waxaa hortooda keento ood uga dhigto mataqaanaa wax mataqaanaa sabraysa oy aad ugu farxaan macnaha dhiirigelinay u noqonaysaa markaas anigu su-aashaasi waxaan dhihi lahaa jawaabteeda ama wax aan sameeyo aan doonaya cuno ilmahayga aan mar walbo markay guulaystaan iskuulka oo kale aan ugu hambaleeyo waxaan ku dhahaa waan garanaya marka horeba inaad guulaysanayso dadaalkaadaan ka arkayey waxaanba isleeyahay imtixaanka kalena inaad noqon doonto ardayga koowaad sidaas ayaa ugu hambaleeyaa oo waxaan ku dhahaa mar walba ereyo dhiirigelinaya ilmahayga markay guul gaaraan farxad aad u weyn ayaan dareemaa outingkana waan geeyaa iskuulka waan tagaa macalimiinta ayaan warsadaa macalimiinta ayaan awaalmariyaa ayukana outing ayaan geeyaa marya ayaan u iibiyaa buugadaha ayaan u kordhiyaa aadaana ugu farxaa maasha allah waan abaalmariyaa markay ilmahayga gaaraan guul aad baan ugu farxa waa waxa loo farxo waa wax waalid walba oo macno ilmo dhalay uu hamiyey inuu helo marka aniga maxaabay maxaan sameeyaa ilmaha waan ka farxiyaa waxay jecel yihiin aan sameeya cun walba wax gaar qaasa uu jecel yahay oo kale gabadhayda amiira waxay jeceshahay inay macnaha buug loo gado macalimiinteedana lala hambaliyayo ay aad u jeceshahay wiilka kaleo cabdullaahina wuxuu jecel yahay in imperia loo soo gado swimming pool la geeyo marka mid walbaba gaarba macnaha farxadiisa ay tahay arrintaas waa arrin weyn in macnaha ilmaha laga firxay aad baad u mahadsan tahay saamiya salaan nuur waan usoo laabani doonaa taasi balse marka hore kusoo dhawo barnaamijka maanta dabcan haddaad wax ka orato afkaarta waalidiintaasi bismillaah waa salaamayaa dhammaan dadkana dhegeysanaya ilmaha in la dhiirigeliyo oo lala dabaaldego maxay aheeday guushooda waa wax aada u muhiima in waalidkana sida ay waalidiintani sheegeen waa sidaas ugu kala duwan yihiin oo dee qofba qaabkiisu ilmihiisa u dhiirigeliyaa haday noqoto inuu hadal yiraadi haday noqoto inuu hadyada siiyaba waana arin muhiima maxay muhiim u tahay in loo dabaaldego guulaha caruurta walaahi aad u muhiim tahay waana arin mar walbeeto ilmaha waxay siisaa waxay horta marka horeysa wanaajisaa xiriirka waalidka iyo ilmaha ka dhexeeya oo ilmaha in wuxuu dareemayaa in waalidkiis ay yihiin kuwo ku baraarugsan noloshiisa oo maxay ahayde taageeraya oo noloshiisa macnaha qofka qiimo u leedahay tahay ilmaha dhankoodana markii gaar loo sifiiriyo waxay kordhisaa in guushooda lala dabaaldego oo dee biniaadamka o dhanba waa jecelnaa wax guusheena la dabaaldega waxay dareensiisaa kalsoonida naftooday korinaysaa waxay tusinaysaa inuu yahay qof muhiima oo macnaha wixii uu mas-uuliyad ka qaado ku guuleysan kara hadhowna mutaysan kara inuu amaalmarin ku helo ama uu dabaaldeg ku helo marka waxay kordhinaysaa kale waxay ku dhiirigelinaysaa kaleto inuu wanaagyo kale iyo guulo kale sii gaaro xitaa inagoo xusaya guulaha caruurteena ay markaasi ka gaaraan iskoolaha ciyaaraha mase xitaa arrimaha kale sideen weli usii dhiirigelini karnaa inay guulo kale ay markaasi gaaraan horta weligeedba waxaa la yirahdaa qofka hore u socdo marka horta ama wax sameynhaya baa ugu wanaagsan inaa lasii dhiirigeliyo oo lasii hore loosii riixo qaababka ugu muhiimsana kusii dhiirigelin kartaa waxay tahay in aa cunuga horta tusisid waxaan uu ku jiro iyo dadaalkan u wada inaysa ahayn wax macnaha iska caadiya oo macnaha aadan iska indha tirin inaa mar walbaad ku baraarugsanaateed inaa maxay ahayde waxaad ku dhiirgelin karaysaa hadallo wanaagsan inaa ku tirahdid oo kaleeto tusaale maasha allah banoonigaas sidaa u cayaartid aad u fiican u qurux badan tahay sidoo kale inaad tirahdid waa kuu faanahayaa u muujisid maadadaas maasha allah sidaa aa uga keensatid dhibcaha fiican waxaa tahay qof wanaagsan qof dadaal badanaa tahay hadaladaas iyo sidoo kaleeto dee waxyaaba yaryaro hadiyadiyo kaleeto inaa siisidoo ku amaalmarisidoo tirahid maadaama aad maantay qur-aanka dhammaysay waxaa leedahay hadiyadan oo kaleeto waysii cunuga waysii hore usii riixaysa miyay tahay in keliya aan xusno mise u dabaaldegno guulaha caruurteena kolka iskoolada la xirihayo mise imtixaanada ugu dambeeya ee natiijadooda mise waxaa weeye in aan si joogta ah maalin walbo u xusno xitaa kolka ay wax yar markaasi fuliyaan sida dhaqida guryaha oo kale maseba dharka meyridooda waxyaabahaas oo kale waxay taasi marka horete soo hoosgelaysa qeexitaanka anagu aan ka haysano guusha iyo guuldarada ilmahana guushu keliya maahan in ay tahay markii uu iskuulka eka keensado ama markii uu maxay ahayday uu banooniga uu goolal fiican ka dhaliyo ama guusha cunugaaga waxaa weeyaan markii waxa guul noqonaysa uu maxay ahayday barto sida salaada loo tukada waa guul markii uu gurigiisa sida loo hagaajiyaa barto waa guul cuntada u horeysa markuu kariyo barto sida loo kariyo waa guul maado ku adkaan jirta markuu si fiican u xifdiyo waa guul shan xadiis markuu xifdiyo waa guul marka guushu way badan tahay sidaa darteed ma noqonayso in aad ma ahan dee inaadba la sugtidba midda weyn kaliya markuu gaaro waayo midda weyn qofku guulo waaweyn qofku wax ku gaaraa in guulihiisa yaryarna aan laga jiifin lala socdo la ogsiisan yahay cunugana waa wax dheliya oo nolosha ka mid ah inaa macnaha loo dabaaldego guulihiisa maxaa naseexo ah ayaad siinaysaa waalidiinta oo ku aadan hababka ay markaasi ugu dabaaldegi karaan guulaha caruurtooda horta ma u maleynaha inay jirto hal qayb hal macnaa hab oo laysku wada raacsanyaho laleeyahay habkaasa ugu fiican laakiin muhiimaddu waxay tahay in cunugan yar a waxaani farxad gelinayso in adiga karaankaaga taha waxaan inuu cunugan uu ku dareemhayo in aad tahay macnaha qof garabkiisa ah oo guushiisu ay farxad u tahay iyo inuu sidoo kaleeta yahay qof mudan oo waxaan u shaqaysto usoo dhiiday sidaa darteed waxaad sameyn kartaa waxyaalaha ugu fudfudud waxay tahay waxaad guriga dhexeysa waxaa ugu sameyn kartaa cunto u jeclaayo kalaa u karin kartaa dalxiis yar oo jeclaabaa u wadi kartaa hadiyad yariisa yar oo ilaa maxba shukulaata ahaato oo aad jacayl isku siiseen farxad baa siin kartaa muhiimaddu waxaa waaye in aad aad garowsan tahay cunugan guushiis marka ma jirta qaab gaara oo gaar u qeexan laakiin muhiimaddu waxay tahay in aadan ka jiifanin hagaag haatana dhankaasi iyo su-aalaha dhegeystayaasha dhegeystaan etoobiya waxauu leeyahay miyay tahay inaan caruurtayda usoo iibiyo hadiyada qaali ah kolka ay markaasi iskoolka natiijo fiican ka keenaan horta hadiyaddu ma ahan weyninka intay la eg tahay hadiyaddu waxaa waaye qiimaheedu qaabka aa ku bixisid ereyada la socda maxay ahayday jacaylka iyo farxadda idin dhex maray iyo in cunugaaga iyo adiga qalbigiin u istaabto hadiyaddu marka waxaa laga yaabaa cunugaaga intaa usoo gada gaari weyn inay uga qiimo badan tahay banooni yiriisa usoo gada hadiyaddu marka qaali inay noqoto waxaa ka muhiimsan cunugaaga wuxuu jecelyo ku faraxsanya inay ahaato waxaan kuula talin lahaa waalidkaas marka horeto horta cunugaaga waa inaa la weydiiya dee ciyaalka maxaad jeceshaa in hadiyad kuu siiyo waxyaabaha uu jecelyo ku hamina ina ogaatid haddii wax qaaliya yihiin awoodaada ku xirantaha dee dabcan hadaa wax awoodid oo qaaliya awoodid hadii awoodaada meesha la agta laakiin marnaba hadiyadu kuma xirna qiimaheeda weynankeeda iyo lacagta laga soo baxshay dhegeystaani kenya waxa uu leeyahay carruurtayda hal way ka badan yihiin sideen markaasi u xaqiijini karaa inay ka xumaaneen kolka aan midkooda xusayo guushiisa ilmuhu way kala duwan yihiin qof walbeeto waa gaarkiisa iyo shaksiyadiisa waxaa laga yaabaa cunugan waxa uu ku guuleystay guusha ka gaaray inay tahay ama dabaal ama maadadii xisaabta ama maxay ahaydey subac quraan ama dee wax kale cunugan kalena aysan waxaan hobbigiis ahayn iyo wax uu jecel yahay sidaa darteed ma ahan cunugan kale inuu cunugan ama ka aqli yar yahay ama uu ka doqonsan yahay laakiin waxa weyaan waxaan uu kani ku guuleystay uu kana uu meel hoose ka tegay cunugan ma ahan shaqsiyadiis iyo wuxuu jecelyahay sidaa darteed waxaa muhiima marka horeet horta ciyaalkaaga inaa baratid markaa ciyaalkaaga baratidna inaa qof walbeeto gaarkiisa aa u maamuustid oo qof walbeeto gaarkiisa ula dabaaldegtid oo aadan midka kaliya kaalinta koobaad galay aadan siinin muhiimadda waayo dee anaguba dareemi karnaa haddii cunuga kula dhashay hooyo aaba ay hadal wanaagsan ku yiraahdaan oo hadiyad siiyaan oo adigana aan lagu siin wuxuu dareemaya cunug niyad xumo wuxuu dareemaya cunugii kale inuu cuqdad u qaado iyo xaasinimo waa lagaa jecelyaho kale is yiraahdo marka waxay tahay si kastaba dee guushu heer ma laha moogtahay kan kaalinta shanaad galana meeshiis ku maamuuso hadiyadiis iyo hadalkiis wanaagsan sii kan kaalinta koowaad galana meeshiis ku maamuuso hadiyadiis iyo hadalkiis wanaagsan sii ayagana istusi dee inay isjecel yihiin oo farxad ka dhexaysa ayagu laftirkood ha isku hadiyeeyaan oo ha is taageeraan dhegeystaani soomaaliya waxa uu leeyahay inta badan waalidiin qaar ayaa ka maqan waxbarashada ubadkooda siiba aabayaasha oo aan warba ka haynin guulaha ubadka maxaa dhacaya kolkaynu u dabaaldegin guulaha caruurta horta waxay ku xiran tahay deegaanka iyo meeshaas la joogo oo hadda haddaan kasoo qaado kale soomaaliya anuu aan kusoo koray kama jirto inta badan in ilmaha guulahooda loo dabaaldego waana wax iska caadiya bay ka dhex tahay oo waayo dee cunugu ma arkahayo cunuga saaxiibkiisa oo dariskiisa loo dabaaldegahayo kii walaalkiisa loo dabaaldegahayo ma arkahayo sidaa darteed ihtimaam weyn masi siinhayaan haddana waa wax dee noloshooda ka maqan oo dhiirigelin iyo siin lahaa laakiin ma ahan wax u rida ilmaha hoos u rida waxqabadkoodii teeda kaleeto sina markii loo fiirsho weliba aabayaasha ilmuhu way jecelyihiin aabayaashu inay ku baraarugsan yihiin oo ay noloshooda la socdaan oo hadday ugu baotaysa xitaa hadiyad weyn siine ay macnaha ay ay ku baraarugsanaadaan hadal wanaagsan yirahdaan tusaale hadda dadkan jooga marka kasoo taga dadka soomaaliya jooga oo ayagana kula talinhayo dhaqankaas inuu wanaagsan yaho ay hore mariyaan in ilmahooda dhiirigeliyaan oo hadiyada siiyaan halka dadkan jooga nairobi iyo adigu etoobiya waxyaalahaas kalete ayagu way ka duwan yihiin oo dee waxay dhex joogaan bulshooyin kale oo cunugii wax la dhiganaya ilmo ajnabiya oo maalin walbeeto la dhiirigeliyo hadal wanaagsan la yirahdo cunugiina maseyr iyo cuqdadii way gelaysaa wuuna dareemayaa kaalintii aabu inuu ka maqan yahay jabuuti dhageystan waxa uu leeyahay xitaa kolka uu cunuga natiijo fiican uu keenin sideen markaasi u dhiirigelini karaa si uu uga sii wanaagsanaado heerkaasi marka u horeysa ha adeegsanin qaylo iyo ama fysical oo macnaha inaad dishid ama inaad ku qaylisid ha adeegsanin ha adeegsanin inaad dhaleecaysid oo ku dhaleecaysid waxyaabaha uu ku guuldaraysto uu heer ka gaari waayey talada ugu fiican waxay tahay cunugaas inaad uga faa'iideysatid waxyaabaha uu mustaqbalka oo kaleeto ku hamina inaad tiraahdo kaleeto la sheekaysto tiraahid maxaa rabtaa gaari noocaa u eg oo kaleeta rabtaa marka weynaad inaad gadid wuxuu ku leeyahay gaari noocaas noocaas waxa ku leedahay gaari noocaas noocaas si u gadatid qofku waa inuu shaqaystaa oo uu lacag helaa siduu lacag qofku u helana waa inuu wax si fiican u barto markuu yaraa waxyaaba saasoo kaleeta u adeegsan kartaa guri noocaasa rabaa inaan degay kuleyn marka ilmaha teenage soo gaaraan oo kale waxay u sheegaysaa inaan wax cayaar cayaar la iskaga helin sidoo kaleeta waxaa siinaysaa hadiyadoo kale u ballanqaadaysaa waxaa dhahaysaa waxaa tusinaysaa adduunkan wax macnaha frii inays iska jirin oo wax walbeeta la mutaysto si uu hadiyadan u mutaysto u helana inuu macnaha u shaqaysto waad mahadsantahay saamiya salaam nuur sida wacan oo aad markaasi noogu sharaxday qodobkani iyo afkaartaada adiguna dhagaystay waad ku mahadsantahay lajanqaadkaaga intaanan hawada ka bixin waa tan eedo ebyan iyo xikmadeeda maanta xikmadda maanta soomaalidu waxay tidhaahdaa saaxiib kuu sahan ahaa ama kuu sabab ahaa waxaa muhiim ah in waalidiintu ay carruurtooda la saaxiibaan oo ay mar waliba dhiirigeliyaan waxaana carruurta guulahooda loogu dabaaldegi karaa in la ammaano loo hadiyadeeyo oo dhaqan looga dhigo in mar waliba guulaha ay soo hooyaan la xuso barnaamijkani kulanka waalidiinta qaybta xigtay axaddani ayaan kaga hadli doonnaa carruurta ayaa u baahan daryeel iyo kalgacayl kolkay yaryar yihiin oo daraasaadka ayaa qeexaya haddii carruurtu la siin daryeel iyo kalgacayl waxay wajahayaan culays welwel iyo diiqado maadaama uu waalidka markaasi ku qasbo canuga inuu isu dheelitiro nolol wacan oo kalgacayl ka maqan tani ayaa u horseedi kartaa carruurta caafimaad darro jacaylku iyo kalgacaylku dhagaystay ayaa carruurta geliyaa jawi deggan waxayna dareemaan ammaan iyo badbaado tani ayaa dhistaa isku kalsoonidooda waxaan cagta ku saari doonnaa xalqadeenna xigta habka aad u siin karto ubadkaaga jacayl daryeel iyo kalgacayl buuxa iyo muhiimadda ay markaasi leedahay balse waxaan rabnaa inaan maqalno afkaartaada dhagaysta intaasi ka hor adigu sideed u tusidaa carruurtaada daryeelo iyo kalgacayl ma jiraan waxyaabo qaas ah oo adiga markaasi ku hirgala balse dadka kale aanu u hirgelin fadlan qayb ka noqo barnaamijkeenna waa afkaartaada noogu reeb barteena facebook ee kulanka waalidiinta mise whatsapp lambarkuna waa plus laba shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal halkaasi ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeenna maanta ilaa iyo kulanti dambe mac salaam
weli dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madadaalada carruurta ee sisimi sheeko sheeko
walaadaa sheegtii ma fahmana elma ma uusan fahmin waxaad dhahday anii walaadaa sheegtii ma fahmanaa elma weli ma uusan fahmin waxaad tiri
waan ku salaamay elmo waa idin salaamay elma wa ayo saaxiibkaagan cusubi elma ma garanayo beert erni elma wuxuu doonayay inuu ogaado magaceeda balse wuu fahmi waaye waxa ay sheegayso sababta aadan u fahmi karin elma lahjad ay ku hadlayso waa maadaama ay naga lahjo duwan tahay waxay ku hadlaysaa lahjad inaga duwan laakiin waxay tidhi waan ku salaamay waan ku salaamay lahjadayna way ku wada jiri kartaa balse qaabkaan u dhahna ayaa kala duwanaan karaa gartay iga raalli ahow lahjadee baad ku hadlaysaa horta wala adaa sheegtii ma fahmana haa xaqiiqatan lahjadani waa mid lahjadeena ka duwan
waan idin salaamay beer erni elmo waa kaa qaadnay biku waan ku faraxsanaa inaa saaxiibaday nasiima la kulantaan ki salaame nasiima ka xuma hadaaye haye kii salaame biku elmo ma fahmaye waxa ay saaxiibadaa leedahay waayo waxay ku hadashaa lahjadda mayga waxaan u malaynayaa inaad ku hadasho afmaay allah biku elmo ma ogayn inaad ku hadasho lahjadda mayga alla qurux badanaa haa elmo lahjadda mayga waxaan ka bartay saaxiibaday allaha oo wax aada u wanaagsan inaad lahjadda mayga iyo maxaa tir labadaba aad fahamtid waxay kuu fududaynaysaa inaad yeelatid saaxiibo badan haa beko waxaan rabaa inaan la sheekaysto oo aan isbahano nasiima fadlan mana bari kartaa af mayga haa maxaa diiday aniga iyo nasiimaba waxaa idin baraynaa eryada qaar sida loogu dhawaaqo diyaar ma tihiin waa arrin wanaagsan haddaba wax kasta oo nasiima idin dhahdo dhegaysta oo ka daba dhaha kuna celceliya aniguna waxaan idiin sheegayaa waxay micno ahaan lahjadda maxaa tiri ka dhigan tahay bilaabo karta nasiima haye waan ku salaamay kii salaame waan kaa qaadnay haye nasiima waan ku salaamay waa lahjadda maxaa tiri haddaba nasiima ma taqaanaa lahjadda maxaa tiri xasuusnaaw elmo maay iyo maxaa tiriba waa laba lahjadood oo luqadeenna hooyo ka mida waxna kuma kala duwana allaha waxaanu baranay ereygii ugu horreeyey waxa lagu yidhaahdo may
xagaag bilaabo karta nasiima faylatina Faylantina.
faylantina laajada maxaa tiri waxay ka dhigan tahay ma fiican tihiin nasiima waan ku salaamay faylantina faylani fariid baarte nasiima ayaa kuu jawaabtay waxaa ku tiri ma fiican tahay iyadana waxay ku tiri waan fiicanahay allah waxaan ku hadlay afmay waan yaro keenay oo waan la soo qabsanayaa
hagaag nasiima waad bilaaban kartaa mahadsantiin Mahadsantiin.
mahadsantiin lahjada maxaa tiri waxay ka dhigan tahay barasho wanaagsan Barasho faylan.
ka waran haddaa eri kale ku dartid nasiima nabadiin Nabadiin.
nabadiin lahjada maxaa tiri waxay ka dhigan tahay nabad kelyo waa mahadsantiin bikuuya nasiima maadaama aad wax iga barteen erayo ka mida lahjada mayga suga ilmu wuxuu rabaa inuu wax idin dhaho nasiima biku mahadsantiin mahadsantiin hagaag biku runtii waxay si wanaagsan uga hadashaa labada lahjadood ee soomaaliga maye iyo maxaa tiriba fiicnaan lahayda haddii ay jiri lahaayeen dad badan oo ku hadla labada afood waa runtaa allah fiinaan lahayda inaan ogaano haddii ay jiraan dad ku hadla labada lahjadoodba hagaag hadda waxaan ogaaday inay dadku ku hadlaan luuqado kala duwan haddaba aan qaarkood weydiiya luuqadaha ay ku hadlaan saaxiibayaal hadda waxaan la kulmay qoys ku hadla luuqado kala duwan haddaba aan adeerkan halkan taagan aan la hadlo weydiiyo waan ku salaamay adeer waxaanahay erni oo ka socda sisimi sheeko sheeko soo dhowow erni adeer waxaan raadinaya inaan helo bal cid ku hadasho wixii ka badan hal luuqad luuqadayda koowaad waa soomaali sidoo kale waxaan ku hadli karaa carabi iyo sawaaxili allah ma waxaad ku hadashaa saddex luuqadood kuguma adkayn miya inaad baratid maya erni ma adkay inkastoo caqabada jireen waa run inaad baratid luuqad cusub caqabadeeda ay leedahay haa way yeelan kartaa sidoo kale waxaan leeyahay saaxiibo ku hadla carabiga iyo soomaaliga iyo qaar fara ku tirisa oo ku hadla saddex luuqadood iyo ka badanba haa waa arrin la yaab leh oo sidee bay kuugu fududaatay inaad baratid wax ka badan hal luuqad
waxaan ku bartay safaradayda badan waa sax oo waddankee baad u safartoo carabiga ku baratay waxaan u safray dalka yaman haa sax hadda waxaan fahmay dunidaynu ku nool nahay inay jiraan dad ku hadla luuqado kala duwan haa erni mar walba oo luuqadahaad ku hadashaa ay badan yihiin waxaa sii badanaya saaxiibada aad ku leedahay daafaha dunida gartay oo waddankee u safartoo ku barata luuqadda sawaaxiliga waxaan u safray dalka kenya taasi waxay ka dhigan tahay inaad saaxiiba ku leedahay waddamada kenya iyo yeman haa waad saxantaha waad ku mahadsantaha adeer maadaama ay iga jawaabtay su-aalahaygii sidaas iyo nabadgelyo haye nabadgelyo
waa idin salaamin saaxiibayaal waa aniga aadaya xarafkeenni maanta xarafkeenna maantana waa na oo loogu dhawaaqo na na sida nal xarafkeenni maantana wuxuu ahaa na sidaas iyo kulinti dambe oo xiise leh allah waa jeclahay markay hooyay siiso naxnax nax waxaa ka bilaabma naxnax haa neefsasho waxay ka bilaabataa na haddaba maxaa kaloo ka bilowda xarafka na elmo maxaa kale maxaa kaloo ka bilaabma xarafka na na waxaa ka bilaabma nabadgelyo fariid haye saaxiibayaal anigee elmo maanta waxaan barannay xarafkii maanta oo ahaa na haye saaxiibayaal maxaa kaloo ka bilaabma xarafka na
waan idin salaamay carruure waxaan ahay ilmo hooyadiis maanta waxaan idiin hayaa hees aad u macaan heestan oo ka hadlaysa kala duwanaanshaha dadka iyo dunida aynu ku nool nahay sida luuqadda dhaqanka iyo fikirka dunida idilkeedad iyo dunyaaba kala duwan diirkoodu kala duwan dookhoodu kala duwan damacoodu kala duwan deegaanku kala duwan dunyaday dhaqdaan iyo dalagoodu kala duwan doodooda hadalkiyo oraahdoodu kala duwan
waan idin salaamay saaxiibayaal ku soo dhawaada ciyaartii beer ciyaarteena maanta waa sheegidda xayawaanada ku nool geedaha iyo kuwa aan ku noolayn waxaan idiin sheegayaa xayawaan magicii idinkuna waxaad ii sheegtaan xayawaanka ku nool geedaha iyo midka aan ku noolayn hayeedahaa haye beert haddaba aan bilowno haddaba waxaad sheegtaan daanyeerka iyo kalluunka keebaa ku nool geedaha daanyeerka
Aa, fariido shimbiraha iyo maroodiga keeba ku nool geedaha iyaguna
shimbiraha
Aa, fariido ciyaartan waad ku fiican tihiin haddaba hadda waxaad ii sheegtaan dabagaalaha iyo qubada keebaa ku nool geedaha dabangaalaha
Aa, hagaag haatanna waxaad ii sheegtaan guumaysta iyo tukaha keebaa ku nool geedaha labaduba way ku nool yihiin
waad ka baxsateen ciyaartan xariifiin ayaadna ku tihiin waadna ku mahadsantihiin qaabka quruxda badan ee aad ila ciyaarteen
waa idin salaamay saaxiibayaal waa mar kaliya anigoo aabiyo tiradeenna maanta ma garanaysaan tiradeenna maanta waxay tahay waa lambar afar hadda waxaynu wada tirino kow laba saddex afar haddaba saaxiibayaal tiradeenni maanta waxay ahayd afar sidaas iyo kulanti dambo xiiso leh
haye saaxiibayaal tiradeeni maanta waxay ahayd afar haddaba aan wada tirino kow laba saddex afar
fariid elmo haya saaxiibayaal idinkuna saaxiibadiin waa la tirin kartaan kow ilaa afar sida aniga iyo elmo aan u wada tirinay oo kale
soo dhowow nasra waan ku salaanay hooyo ilmo maanta waxaa la socdaa saaxiib cusub waan idin salaamay see tihiin waan ku faraxsanahay la kulankaaga nasra soo dhowow hooyo nasra waa ardayd ku cusub fasalka elmo waxayna ku hadashaa luuqadda carabiga سعيد برؤيتك يا حبيبتي شكرا وأنا كمان سعيدة جدا برؤيتك allah hooyo luuqadda carabiga waad ku hadashaaye haa hooyo wax yar un baan ka aqaan aad ayay muhiim u tahay inaad taqaanid luuqadaha kale faa'iido weynna way inoo leedahay wah wah waa arrin cajiiba hooyo alla hooyo ilmo wuxuu jeclaan lahaa inuu ku hadli karo luuqadda carabiga waayo nasro way isfahmi lahaayeen wayna wada ciyaari lahaayeen hooyo khasab maaha inaad wada hadashaan markaad wada ciyaaraysaan balse waxaad isku fahmi kartaan tilmaamo iyo luuqadda jidhka haddii aad sidaa ku sii wada ciyaartaanna idinka ayaaba isfahmi doona hooyo ilaa markii ay nasra dugsiga ku soo biirtay elmo iyo nasra waxay ciyaareen ciyaaro fara badan waanad saxsanayd elmo uma baahna inuu barto luuqadda carabiga si uu la ciyaaro nasra yalla ina mari bal fiiri hooyo ma aragtaa durbaba waad soo baranaysaa orday oo israaca oo xarikabood bannaanka ku soo ciyaara mahadsanid hooyo
luuqada badan baa adduunka ka jira lahjada badan baa adduunka ka jira luuqadaa taqaan la wadaadadko lahjadaa taqaan la wadaadadko luuqadaa taqaan idinkastoo ay ku tahay luuqadadooda kale kula ciyaar dadko oo helana ciyaar ciyaar lana ciyaar
mahadsantiin maanta waxayd maalin aad u wanaagsan waayo waxaan wax ka baranay erayo ka mida lahjada mayga valentina herne ma fahantay waxaan dhahay
haa beert haa beert waxaa tir iska waran faylaha haa sidoo kale maanta waxaan barannay xarafkeennii maanta oo ah na na sida nal saaxiibayaal ma xasuusataan tiradeenni maanta ee ayaabay inoo soo jeedisay maxay ahayd haa sax waxay ahayd afar saaxiibayaal tiradeeni maanta waxay ahayd afar waadna ku mahadsantihiin booqashada aad nagu soo booqateen barteena sisima sheeko sheeko kulanti dambe oo xiiso leh
nasiixada maanta waan idin salaamay waalidiinta qaaliga ahow waad ku mahadsan tihiin maadaamaad carruurtiinna u oggolaateen inay ka qayb qaataan barnaamijka sisimi sheeko sheeko maanta waxayn barannay muhiimadda ay leedahay in la isku ixtiraamo luuqadaha lagu kala duwan yahay iyo lahjadahaba kuna ixtiraamtid haddii ay saaxiibadaa ku hadlaan luuqadtaada ka gedisan isku day carruurtaada inaad barto inay dunida jiraan dad ka luuqad gedisan